munaasabad oo lakadaha furaayo ololaha qaliimada dhaawacyada hadeero ciyaarteyda cisbitaalka daarushifa ayaa la qoqoobadaya magaalada muqdisho walibana munaasabada ku qeybgalaya wasiiro xildhibaano dhalinyaro dhakaatir iyo marti sharaf shirdubanga cisbitaalka daarushifa ayaa waliba uusa kordhiyay adeego cusub oo casriya oo lan sameeyo ciyaarteyda qaba dhaawacyada haliste iyadana la kumaaramo doona dhaawacyada ciyaarteyda dalka binaashilan qaadi jariya sidii yeesheegtii cayniya sheega abuukar oo ah agaasimaha cisbitaalka daarushifa waxaa aad ugu faraxsanahay inaa nagala soo qayb gashaan xafladan oo isbitaalka furiin maaha loo furaya laakiin waxaa la furayaa kambeyn cusub aa ugu talagalnaa ciyaartooyda ciyaartooydaas oo jirto in aan isboortiska aan saacidno oo ah dhalinyar badan sports injuriga dhalinyar badanoo waxaa jira oo ciyaartooyda magaca ku leh haddana ciyaarta ka fadhiisatay marka qaliimada loo aadi jiro dibadda inaan kaga maarno aan waddanka ku sameyno sidii a c l-ka waxaa aad ugu faraxsanahay inaa maanta dhakhtarka loo aadi jiray dalka dibaddiisa inaa waddanka keena waxaana haddaas iskale doctor cabdinuur iyo barofesoorka kokumida dhakhaatiirta qaliimada fulyayan yadhinigi kiishay ku hadali horumarka laka sameeya ee qalabka iyo adeegyada caafimaad ee isbitaalka waxaan ahay doctor cabdinuur garcade oo takhasus sare ka sameeyey qaliimada lafaha gaar ahaan dhaawacyada isboortiga waxaa loo yaqaana sport related injuries waxaan muddo ka howlgelayay waddanka masar runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in aniga iyo tiim ballaaran oo aan hogaaminayo oo ugu horeeyo profesor saciid kariim aan nimid magaalada muqdisho insha allahu tacaala si aan wax badan uga qabanno baahiyaha loo qabo waxyaalaha la xiriira dhaawacyada ciyaartooyda insha allahu tacaalaa waa noo furinaa doonaa brograamku isbitaalka hore u shaqaynaya lakiin hadda dibartimatgan ubaan insha allahu tacaala aan anagu hadda aan la nimid waxaana kumida mas-uuliyiinta ku qaybgaliya munaasabada iyo dhiniga kiisha ku hadalena dadaalka maamulka isbitaalka iyo muhiimada iyo in lato horumarinta adeegada caafimaadka maanta waxaan iskugu nimid furitaanka dib u yeegleelidda cisbitaalka daarulshifa oo la furay labadii kun iyo afartii wakhti ay adkayd dalka in la keeno dhakhaatiir isbeshaalistiyaal ah aad baan ugu hambaliyeynaynaa waxaan ka tirsanahay anigu guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka aad baan u soo dhoweynaynaa dhakhaatiirta iyo mulkiilaha dhakhtarkaba waxa wanaagsan ay u soo kordhiyeen ummadda soomaaliyeed iyo wakhtiga adagay la soo mareen xafladan ama munaasabadan gaaban ee dib u casriyeynta isbitaalka iyo xarig jirkiisaba isbitaalka isagoo in muddo shaqaynayay lagu soo kordhiyey adeegyo aad muhiim u ah bulshada soomaaliyeed gaar ahaan annaga sektarka ama bahdan mas-uulka ka ah sboortiska aad muhiim uga ah maxaa yeelay ciyaartooy badan waxaa jiray inta maxay toole dhaawacyo ka soo garay sboortiska ayagoo weli da'yar fursad leh han leh isboortiska ooga haray khaliimadaas dartood inay dalka ka heli waayeen awoodi waayeenna inay dibadda aadaan marka baahda daarishifa iyo dhakhaatiirta ee garatay in ay bulshadooda u keenaan fursadaha noocaas oo kale ah waa un mahad celinaynaa waana bogaadinaynaa cisbitaalka daarushifa iyo dadaal xoogan ankajara sidiiyo meelo aan ku saaran lahaayena baahiyaadka laanqaba iyo dibadda laanbaha walibana hadda bulshadii iyo aan sii kordhiyana adeegada casriga iyo anbaahanayana